bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugumsadayaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabnimuunku door korona idaacadda raadiyo baydhabiya sihaynta dhugunsadayaal maalmaha dareeryaa la filaya in kulun foolkafoole dhamara maamulka gobolka baayo degmooyinka gobolka bilaabmay hartay qabi ka dilay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir weerar jeysaday khasaare dhimashiyo dhaawa oo ku dhihi duleedka magaalada muqdisho dagaal beeleed markale taknagdi gobolka galgaduud iyo faahfaahin dheeraad ee lakuhelahaya dowladda dhexe ee soomaaliya oo si kulalan ku hadalay duqayntii dowladda kenya ku fuliday qaybo ku mida gobolka gedo mukhbaaraadka bannaankana dhegaystayaal welibaan kudoor korona dowladda masar oo baabuur dagaal iyo qalab militariya jeytay magaalada khaza oo iyo facebook oo lamasana xukun ee keliday madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump bariisafayla dhegaystayaal si walba isiniin dhegahaytan idaacadda maqalsha sindeeraha iyo weliba waa sabta maalinimo taariikhdana weliba ayay ka baagantaa shanta bililixaad sanadka lamaada kun labaatan koobka intaase welibahna qodobadii warkaan hiraabnimonku door korooneeya haddana ka dhawaado dhugunsadayaal warkii hiraabnimo oo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal guddoomiye ku-xigeenka gobolka baywane kusimaha guddoomiyaha maxamed jabriil xaaji iyo weliba uuse kuwarbiyey kulan la filhay maalmaha haddana nin foolkafoolon dhamara maamulka gobolka iyo degmooyinka gobolka guddoomiyaha ayaa weliba uuse heshay in kulanka muhiimadu sataa dhismaha magaalooyinka gobolka bay
mayban indegsana insha allah waan rajeehayna waan ka guda jarnay qorshe eh intii oo gudoomiyaalka shanta degma anweerna oo baydhabo kacazoogna afarta kale moqon gudoomiyaha degmada baydhabo waa banilarooga inta badan lamoomay waa una geeyaha mingas la shaqeeyana oo isgarabteegagnow afarta gudoomiye kal intiiuna baydhabo kacazoogna ninkooyan oo maybwaa habkii umada shaqeeylahayan oo maamulka gobolka oo yacni walaayaha ka koriray update ee la update garay ini la sii sida oo yacni hata mayba cusuba oo lafadahayni oo sanadkan hataba bilaahira la wada geysay guud ahaan shanta afarta degmo kala arban balaninka magaalada magaalada maanaha intii oo la saxa naqshadii la saxa oo quruxdii ka jarta amnigii ka jar walwilbi ka jar baydhow lagu aragay markan intii yoona liinweer habkii oosa toos aan ku shaqeeyi lahaayeen habkanka fudud yob hata shaqeeyahayn habkanka fudud laakiin oo un hata yacni marbadan kana nagnay tajribaynay oo ogaani habkanka fudud ini iyoona lala socodsii waana saasayti ka shaqeeyana qorshayahayn hata haddii laar
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay iyo weliba lakawada reedan habayowka ee dambilicda magaalada maadaama magaalada taa caasimada kumeergaarka koonfur galbeed wakhtil xaadirku magaalada muqdisho weliba kudhey falceedian ku xumaadeen dadka xaafadda welibana falkaasay kudhiyay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir kureed macalin iskuul oo si xun indili xaasiyey magaaladaasi ku noolaytay bashiir cabdi yahay macalinkaasay xaasiyey dili welibana dhikaay iskuulka hanti wadaag ee gobolka banaadir weliba dilka bilaameydiisan adeegsaday weliba la xaqiijay in gacmo kuhiri kureedna madaga iyo jirshaba ka tumi ber saas darteena iyo kanafba timiila bilaamey tilidil weliba laka magacaabo jaray salaado faarax cali welibana la sheegay in muddo maalme iyo khilaaf ku dhajaray dhinisho ehelada marxuumadda amuudi iyo lahadla warbaahinta welibana codsadana in cadaalad lan hela walaaliyo
magacayga maxamed faarax cali waaye gabadha maanta oo naga geeriyootay oo gacanka xaqdaran dishayna salaado faarax cali alahaa maanta gacanka xaqdarana dishay waana odaygeedii oo in badan oo buuq u dhex taagnaa oo gabadh guriga noo joogtay kole arrimo oo hoos wasaaliya ay jireen oo ahaa yacni gabadhan in qaab kale oo dad badan loo waday oo gurigaasi u tagtay oo micnaha maanta meeshuu falkii ka dhacay dowladdan waxaan ka codsanaynaa insha allah hadduu ilaahay idmo cadaalad in gabadhaas nool marsiiyo hadduu ilaahay idmo cadaalad ay hesho gabadhaas falka kolley baaritaana lagu wadaa laakiin sida maanta noo muuqato gabadha bir madax loogu garaacay oo gacmihii ka xirneed oo la jirdilay marka saasay wax u jiraan waxaa codsan lahaa in yani dowladda ee xaq- yani cadaaladda ay noo marsiiso gabadha cadaaladdeeda ay hesho beri dagaal waxaa ka dhexeeya oo furac ma laha qofaan turbin qof qasab qofka looma looma- looma haysa karo hadda dumarti dhan hadda waxaa waaye waa waa arrin foolxun foolxun waaye dilka waxaa loo adeegsaday qolo ku xirtay waa taqaanaa qof qof is qabanay qof u tagaya male naad isqabo waxaa la dhahaa qol dhisa la aade qof u tagaya male waa waa sharaf xumo iyo ceeb waa qof u tagi kara male qolka ay ku xirtay is arxandarraha ay u dilay gabadha waxaan indhaha waxaan macquul noqodaysay dilka oo gabadhaas u jeesta oo ilaa hadda ay aabihii dhalay dadka waalidka aniga waxaan daran waalidka ratay daranba aniga ba dadka xaafadeena oo aniga ka naxsan tay la yaaban arxan laabahaas macalina ma ahan waa mac dilaa gabadhi meesha ay martay oo marsiiyey in la marsiiyo cadaalad in la horkeeno hadday dowlad tahay iyo hadday ay tahay qabiil waxaas waxaa ka xanuun badan gabadhaas arxandarrada u dilay in la soo horkeeno ka codsanayaa wixii ay maqlayo
dilka bilaabmay taasay salaado faarax iyo weliba markaasi weyn ku xumaaday ehelada iyo dadka soomaaliyeed ciidamada ammaanka gobolka banaadir weliba yobaadi goobahana macalinkaasay dili xaasiyey oo baxsaday markii bilaabmaytiis dili welibana laha ku waramahaye in gaxa degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadii dilkaasi ay kudhiya kalyaabina dhacdadaas iyo qaabkeendheedi dagaal usa sababay khasaare shalga diisan weliba ku dhicay kiskontarool balcad ee magaalada muqdisho welibana dhamaray ciidamada booliiska gaarka ee xaram cad iyo xubno ku tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka weliba ka dambeeyey kureed markii xubno ku tirsan al-shabaab sida la sheegay weerar ka qaadeen ciidamada xaram cad oo ilaalo ku hay dhismaha jidhariiriyo muqdisho iyo jowhar kaasi oo ka sugnaan ciidamada dadka ku nool agagaarka xaafadda ex control balcad magaalada waliba oo sheegana in muddo soddon daqiiqe rasaastiyo dhiigeen oo lamaada dhin isdhaafsadayeen qoraal kooban iyo waliba barti hodhi keena taliska ciidamada sida gaarkeen tababaran haram cad walibani oo sheegeen in weerarkii al-shabaab yahay qaadi iyo isku difaaceen ciidamada sida gaarkeen tababaran haram cad iyo waliba lan xil saaray intii oo ku qeyb qaadadaan waan ilaaliyaan ammaanka dhismaha xamar iyo jowhar kureed markii laha gebagabay dhismihii jidkii afgooye iyo xamar warar unhanoo deerahaya deegaanan dhow dhow deegaanka baxdo ee go- ee- ee gobolka galgaduud ee weliba oosheen in meelasay kudhihi dagaal xalay sababay khasaare shalgadiisan dagaalka weliban dhexeeya maleeshiya beeleed oo deegaanka wada degow lamaada maleeshiya iyo weliba inis adeegsana hub noocyadiis shalgadiisan sida la xaqiijiyey welibana laha ku waramahay in lama qof iyo amuuday sida kalena goobta ka dhaawacantay dadka deegaanka iyo walwalka kor dagaalamay iyo weliba xaqiijin xalay xilo dambe xabado iyo roogsatay oo lamaada dhinan dhexaytay waana obsaha wajahatay shakhsiyadiyo saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka galgaduud iyo maamulka weliba ku hadalna dhacdadaas laakiin weli weliba dareere dadaalka eedan sidii arrintaas la xali lahay wararka kale idaacadda helaayta weliba oo sheegahanaa in ee, ee, ciidamada gaar ahaan guutada labaatiyi kow iyo oo, wadahayaan abaabulka eedan sidii dadkaasi xabado wada langrooji lahay oo dhiig kala nindeedana dowladda federaalka soomaaliya weliba si kulan cambaareetay duqeyntii dowladda kenya iyo kajaysatay qeybo kumida gobolka gedo taasi oo sababtay in shan anogna ka dhaawacman aadi dhali owlaadasayna ka amuuda dowladda dhexe ee soomaaliya weliba farmiindartay dhammaan adduunyada welibana yankabaaqda in kenya waleeya kuwada gobolkaas iyo kuroojida saaslimadana weliba la sheegay in dowladda kenya waleey wadeetahaasi xaqdore brofesor maxamed cumar dalxa oo uu sininiga kiishay ee xalay hadalay iyo weliba uuse farmiindaray dowladda kenya oo keedan dhibaatadii ay ka hayta shacabka gobolkaas marka hore inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt Eh, waxaan ka tacsiyeynayaa dhibaatadii ee isugu jirtay dilka dhaawaca iyo burburin hantiyeed ee ay diyaaradaha dowladda kenya ay ku sameeyeen dadkii maatida ahaa ee soomaaliyeed taasoo runtii arrin aada iyo aada u foolxun oo lid ku ah insaanka xuquuqdiisa nololeed mid hantiyeed iyo mid jiritaan intaba waana fal soo noqnoqday ee kii ugu horeeyey aanan ahayn oo horey sidan oo kale ay u geysteen ciidamada kenya ama ha noqdaano kuwooda cirka ama kuwooda dhulka habdhaqanka inuu ka turjumayo mahmaahdii reer koonfur yaxaas ciil loo qabo aabbiye loo tatoombeeyey annaga bad inaan isku haysano adduunyada lama mooga maxkamadayna noo taallaa wixii laga kala helaba soomaaliyana inay ka tanasusho lagama yaabo haddii madaxweyne yahay iyo hadday xukuumad tahay baarlamaanna horeyuuba u diiday kii is-afgarad la yiri oo uu ahaa ayadoo madaafiic nagu socoto ayaan ma jirto mana ogolaalayn allaahuma midqaala daratin in wadankeena ama bad ha noqdo ama beri ha noqdo ama hawe ha noqoto inaan annaga u hibeyno hayaata hayaata limaa tuucaduuna
maalmo dhoweed yahaytii kureed markii diyaaradaha dagaalka dowladda kenya ay duqeynku fuliday deegaanka eelcadde ee gobolka gedo duqeyntaasi weliba khasaare shalgadiisna ka deertay dad isku qoyse meel warkaasi dhugunsidayaal seenkukoyahaya welib waa idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka tobaneeye baabuur oo weyn oo inaska jaran caqafiye caqafye iyo baabuuro kale walibay ku gudbana xadka ee dowladda masar iyo la wadaaga khaza kureed markii ee dhismooyinkii quruxda badnaay ee khaza iyo burburyan dagaaladii indhexeeya xamaas iyo israa'iiliyiinta dagaaladaas weliba ku dheena khaza marinka injineer iyo shaqaalaha dhismaha masar iyo weliba yoona wadana qalabkii islamarkaana iyo naqshadii laka dhisa lahay reedan habayowka dhismayaashii quruxda badnaay dagaalada iyo burburyan kolinyada baabuurta dhismaha iyo weliba markaasay ee korasho ku dalbabadaay calanka masaarada weliba markaasay hogudbena xadka weliba markaasi go-aansadana maalmaha haddareer inayo bilaaban howliyoonkoyan khaza shirkadaha dhis shirkadaha dhismaha ee militariga masaarada iyo weliba lasiiyay qandaraaskii dhismaha kureed markii madaxweyne cabdilfataax casiisi inkadaaqi khaza beesadeerasa shan milyan oo dollarka maraykanka taasi oo lankatargal reedandhasowka magaaladii quruxda badanayti ee burburka hadeeri shirkadda facebook iyo weliba iyo ka dhawaaqday in madaxweynihii hore ee maraykanka trump iyo ka mamnuucday isticmaalka shabakadda ee facebook muddo lama sane facebook iyo weliba madaxweyne trump kaeedatay intii horiya weerar taageerayaashii ha ka qaadan ka xarunta koongareeska maraykanka liti janayo ee sanad kun si oo soo adeegsadaay baraha bulshada oo facebook iyo kajarta go-aankaas facebook iyo weliba kooyi kureed markii guddi kormeerian sameeytay arrintaasi akhiirana la go-aansaday in trump laka mamnuuco shirkadaas isticmaalshe trump iyo weliba uu si adag inka jawaabay go-aanka facebook weliban uu sabeeyaan hasaari ka eray xukunka facebook weliba aflagaadeeyey toddobaatiyo shan toddobaatiyo shan kun milyan oo qofood oo sanadkii laha dhaafi in codayti kureedna codso lakashabadi yeeri facebook iyo weliba diiday in inticmirashay ka dhiman trump ee xukunka lakirida laakiin xukunka lagu khafiifa oo lakadhaka muddo lamasan ee warkii dhugunsidyaalsan kula dareertan raadiyo baydhaban taninkeegi intana ku kulmaana warkun warlamada amaana allah
Wow, it night.